madaxa waaxda ah wax soo saarka ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug injineer siciid xaashi daahir ayaa si rasmi ah uga daafuray deegaanka huurshe mashruuca cusub ee adkeysiga nidaamka cuntada mashruucan oo qeyb ka ah dadaalada lagu xoojinayo sugnaanta cunnada ee gobolka ayaa waxaa loogu gol leeyahay in lagu taageero beeraleyda iyo bulshada ku tiirsan wax soo saarka deegaanka iyada oo loo marayo horumarinta agabka wax soo saarka tababaro farsamo iyo xalal waara oo laga hortegayo saameynta isbedelka cimilada injineer siciid xaashi daahir madaxa wax soo saarka ee wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadda furka ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid muhiim u ah kor u qaadista wax soo saarka beeraha kobcinta dhaqaalaha deegaanka iyo xoojinta adkeysiga bulshada ee xaalufinta iyo abaaraha soo noqnoqda
maanta waxaynu joognaa magaalada huurshe waxaynu ka daafurnay mashruucii f s r b-ga oo ah mashruuc ballaaran oo ay ka faa'iidaysanayaan beeralayda iyo iskaashatooyinka beeralayda degmada xeraale iyo magaalada huurshe waxaynu u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug oo ugu horeeya doctor axmed nuur xaaji iyo guud ahaan mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug waxaynu ku dhiirigelinaynaa beeralayda iyo guud ahaan iskaashatooyinka deegaanadaas oo degmada xeraale ay saldhig u tahay in ay ka faa'iidaystaan mashruucaas iyo abuurkaasna ay abuurtaan si ay dadka ugu soo saaraan qudaar raqiis ah oo taya leh iyo cadki iyo caanihiiba ay keenaan baan ku dhiirigelinaynaa guddoomiyaha deegaanka huurshe cabdikariin bashiir ayaa sidoo kaleetana uga mahad celiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug taageeradooda isaga oona ku booriyey bulshada deegaanka huurshe in ay si buuxda uga faa'iidaystaan fursadahan horumarineeda maanta waxaan daafurnay mashruuci f s r b oo ah mashruuc ay dadku ay uga faa'idaysanahayaan degmada huushaha maantaan ka daafurnay oo aan dadka siinaynay agab beero iyo abuur waxaan u mahad celinaa wasaaradda beeraha iyo ugu horeeya wasiirka wasaaradda doctor axmed nuur waxaan dadka reewrish ku dhiirigelineynaa aan u soo jeedinaynaa inay ka faa'idaystaan mashruucaas si loo sii ay uga faa'idaystaan ayna ka mina dhaliyaan agabkii iyo abuurkii la siiyey oo ay beero tayo la samaystaan mashruucan ayaana loogu wadaa inuu si toos ah u taabto nolosha boqolaala qoys oo ku noola deegaanka huurshe iyo nawaaxigeeda isagoo oona gacan ka geysan doono horumarka waara iyo xasiloonida dhaqaalaha